أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة ويؤمن للمؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraة الtowbة munaafiqiinta iyo axwaashoodan ku jirnay wuxuu alla leeyahay waminhum munaafiqiintii aladiina kuwii ayaa ka mid ah yu-duuna dhibaayeen annabiya nebiga kuwa dhibayaa ka mida wayaquuluuna dhahayaan huwa nebigu isagu udunun dheg weeyaan oo waa dheg weyn wixii markaa loo sheego ayuu maqlaa qul waxaa tiraahdaa udunu huwa isagu udunu khayrin khayr dhegtiis waaye qul waxaa tiraha huwa isagu udunu khayrin khayr mid dhagaysanayo maqlaya waaye khayrka oo lakum idinka mu'miniina idiin sugnaaday yu'minu billaahi alla ayuu rumaynayaa wa yu'minu lilmu'miniina mu'miniintana waa u rumaynayaa waraxmatun naxariis weeyaan liladiina kuwii ayuu naxariis u yahay aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin iyo waladiina kuwa waladiina kuwa yu-duuna dhibayaan rasuulallaahi ilaahay rasuulkiisa lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo aayaddan marka sabab nusuulkeeda jamaaco munaafiqiinta ka mid ay kusoo degtay nebigay dhibi jireen waxaan habboonaynna waa ku dhihi jireen qaarkood baa marka waxay yidhaahdeen warsaan naga daaya fa innaa naqaafu waxaan ka baqaynaa arrintaa iyadaa marka an yablugahu maa taquuluuna waxaad dhahaysaan inuu gaaro fayaqaca binaa marka wax nagu dhaco annaga marka nebigay xaman jireen oo ay caayi jireen qaarkood baa marka waxay yidhaahdeen in arrintaanu gaartaa laga yaabaa dhibaata nooga timaada naga daaya fa qaala aljulaas bnu suweyd nin la dhihi jiray baa wuxuu yidhi oo minhum iyaga ka mida bal naquulu maa shi'naa waxaan doonno ayaan dhahaynaa huma na'tiihi waa u imaanaynaa fa nunkiru maa qulnaa wixii aan dhahnayna waa inkiraynaa wanaxlifu waanan dhaaranaynaa fayusadiqunaa bimaa naquulu waxaan dhahno ayuu iska rumaysanayaa dayb marka wax walba waa dhihi karnaa markaana laga gaarsiiyana intaan u tagno ayaan u dhaaranaynaa waanana aqbalayaa warka aan dhahnoo dambe ayuu raacayaa fa inamaa muxamedun wax kale maahane muxamed udunun waa dheg wixii loo sheego iska maqlaa dayb ay udunun saamicatun dheg wax kasta maqlaysa weeyaan marka aayaddu sababu nusuulkaas bay lahayd marka allah wuxuu leeyahay waminhum iyagii aladiina kuwii ayaa ka mida munaafiqiintii waminhum waxaa ka mida aladiina kuwii ayaa ka mida yu-duuna dhibaayeen annabiya nebiga kuwa dhibayaa ka mida wayaquuluuna dhahayaan huwa isagu udunun dheg weeyaan udunun saamicatun dheg wax iska maqlayso wax walbo axad iska maqlo waay marka maqalay u jeedaan laakiin waxay ka cabireen aaladii wax lagu maqlayay luqada carabigana waa isaga badan tahayoo qofka haddii la diro oo wax soo indha indhay la yidhaahdo jaasuus ahaan loo diro waxaa la yidhaahdaa caynun il waayaa laleeyahay qofkaas il bimacnaa wax kasto inuu soo indha indheeyo uu soo arkaa loo dirsaday marka qofka wax allaale maqlo oo iska dhagaystay aqbalana udun ayaa la yidhaahdaa waa dadka marka waxaa soomaalidu qofkaas waa dhegweyn u taqaano waxba ma oga wixii loo sheego ee dhegtiisa ku dhacaaba waa iska maqlaa waana iska dhegaystaa sidaasay ka dhigan tahay arrintaasna waa ceeb iyo ceebeyn ay eeay ceebeynayaan nebiga sala allahu calayhi waalihi wasalam qul waxaad tidhaahdaa nebiyow udunu khayrin huwa isagu nebigu mubtadaa qadaraysaa huwa isagu udunu khayrin mustamicu khayrin khayr mid dhagaysanayo weeyaan khayrka oo lakum idinka idiin sugnaaday idinka mu'miniinta khayrka aada leedihiin oo idiin sugnaaday mid dhagaysanayo maqlaya waay nabiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam yu'minu billaahi alla ayuu rumaynayaa wa yu'minu lilmu'miniina mu'miniintana waa u rumaynayaa aamanada haddii ba' lagu gudbiyo macnaheeda waa rumeeyey waay laam haddii lagu gudbiyana waa u rumeeyey waay marka nebiga yu'minu billaahi allow rumaysan yahay isagu ou rumaynayaa wa yu'minu lilmu'miniina mu'miniintana waa u rumaynayaa oo dadka mu'miniinta waxay u sheegaan nebigu waa u rumaynayaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wa raxmatun naxariis weeyaan nebigu liladiina kuwiiba u yahay aamanuu rumeeyey minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin kuwa ee kuwa nebiga caynayana waladiina kuwa yu-duuna dhibayaan rasuulallaahi rasuulka alla kuwa dhibayo lahum cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo cadaab aad u xanuujiyo ayaa u sugnaaday oo kuwaasi ay leeyihiin kuwa dhibaya nebiga sal lla ly slam oo afkooda ku dhibayo meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa cayda nebiga la caayo ama afka laga lagu dhibo dembi aada u weyn inay tahay cadaabna waajibsanayo qofku hadduu muslim ahaana waa ku gaaloobayaa haddii uu awal gaal ahaana waxa uu mutaysanayaa in la dilo oo yataxatamu qatluhu markaana ayb waana arrin lagu gaaloobo mar haddii nebiga sal ll ly slam loo gafo oo aflagaado lagu sameeyo yaxlifuuna billahi lakum liyurduukum wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kanuu mu'miniin yaxlifuuna way dhaaranayaan billaahi allay ku dhaaranayaan lakum idinkaa dartiin bayna u dhaaranayaan oo way idiin dhaaranayaan liyurduukum say idiin raaligeliyaan idinka wallaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yurduu inay raaligeliyaan hu isaga in kaanuu haddii ay yihiin mu'miniina hadday mu'miniin yihiin weeyaan sidaa alam yaclamuu miyaynan ogaanin annahu ana alxaala washa'na xaalka iyo sha'nigu man qofkii yuxaadid khilaafo allaha alla qofkii khilaafo wa rasuulahu rasuulkiisa khilaafo fa anna lahu naara jahannama falahu wuxuu leeyahay ama fal waajibu lahu kan u waajibayo waxay tahay ana lahu inuu u sugnaanayo naara jahannama jahannamo naarteeda inay u sugnaanayso khaalidan xaal uu yahay midkii waaraya fiiha jahannamo dhexdeeda dalika kaagaasi alkhizyu hoog weeyaan alcadiimu hoogaaso alcadiimu weynin badan hoog iyo ba-aad u weynin badan weeyaan kaas isaga ah tanna marka qataade iyo suddi waxay leeyihiin labadoodaba dad munaafiqiinta ka mid ah ururay isku yimid ou ka mid yahay aljulaasu bnu suweyd iyo wadicatu bnu thaabit nin la yiraa iyo nebigay aada u caayeen markay nebiga ku dhaceen ayaa waxay yidhaahdeen in kaana maa yaquulu muxamedun xaqan waxaa muxamed sheegayaa hadduu xaq yahay fa naxnu sharun min alxamiir dameerahaba waa ka liidanaa bay dheheen wa kaana cindahum ghulaamun min alansaar wiil yaroo ansaarta ka mid ah agtooda joogay yuqaalu lahu caamiru bnu qays la yiraahdo faxaqaruuhu way yaraysteen oo cunug yar bay kasoo qaadeen wa qaaluu hadihi lmaqaala warkan bay agtiisa ku dhaheen faqadiba alqulaamu ulaamu faqadiba algulaamu wiilkii waa carooday wa qaala wuxuu yidhi wallaahi inamaa yaquulu muxamedun xaqun moxamed wuxuu dhahayaa waa xaq wa antum sharun min alxamiir dameerahana idinku waa ka liidataan markaasuu nebiga u yimid sala allahu alayh waali wasalama warkiibuu u sheegay nebiga waa u yeeray nimankii waa la su-aalay fa xalafuu way dhaarteen ana caamiran kadaab cunugan yarkaa beenlow waaye dheheen wa xalafa caamirun caamirna waa dhaartay annahum kadabatun iyaga inay beenaalayaal yihiin fa sadaqahum nabiyu sal ll ly slam nebiga warkoodii waa u rumeeyey kuwan munaafiqiinta oo daahirkaas iyo warkaa dhaartaa ay dhaaranayaan ayuu warkoodii marka hoos uma sii qodqodin sidaabuu iskaga rumeeyey fa jacala caamirun yadcuu wiilkii yaraa marka caamir allow baryey ayuu inuu alla baryay uu gudo galay wayaquulu uu dhahayo allaahuma sadiq isaadiqa wakadib ilkaadiba ilaahu ninka runta sheegaya u rumey kan beenta sheegayana beeni rabbiyow fa anzala allahu tacaala hadihi laaya aayaddan baa soo degto wiilka u rumeynaysa marka yaxlifuuna billaahi allay ku dhaaranayaan kuwan munaafiqiinta lakum idinkayna idiin dhaaranayaan liyurduukum say idiin raaligeliyaan oo liyurduu say u raaligeliyaan kum idinka idiin raaligeliyaan wallaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisaana axaqu ku xaqnimo badan an yurduu inay raalli geliyaan hu isaga damiirkii marka mufradaa laga dhigay wallaahu iyo warasuuluhuna waa la sheegay xaqu an yurduuhumaa lama dhihin maxaa yeelay raaligelinta nebiga la raaligelinaya alla raaligelinay u tahay haddii alla la raaligeliyana nebiga waa la raaligeliyay marka iyaga marka hal un baa laga soo qaaday ayb wallaahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisa axaqu ku xaqnimo badan an yurduu inay raaligeliyaan hu rasuulka ay raaligeliyaan ayb taasaa ku aq ayaa xaqnimo badan oo ridaha alle iyo rasuul inay eegaan baa yaa xaqnimo badan in kaanuu haddii ay yihiin mu'miniina mu'miniin hadday ahaayeen sidaa oo xaalkoodu ay iimaan ku sifaysan yihiin taas ayaa u xaqnimo badnaan lahayd alam yaclamuu miyaynan ogeyn annahu ana alxaala wa sha'na sha'nigu inuu yahay man qofkii yuxaadid la dhinactamo oo khilaafo allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa marka mantaani waa shardiya jawaabay u baahan tahay fa ana allaaha waa jawaabtii manta jawaa marka fa ana allaaha fa ana lahu yaan ujeedaa fa ana lahu naara jahannama marka fa an jumlada ana lahu naara jahannamana waxaa loo soo qadarayaa marka khabar baa loo soo qadarayaa khabarkaana wuxuu noqonayaa falwaajibu lahum ama xaqun lahum iyo wixii lamid a sida ugu fiican sidaas weeyaan tarkiibkuna marka wuxuu noqonayaa alam yaclamuu miyaynan ogeyn annahu sha'nigu inuu yahay man qofkii yuxaadid khilaafo allaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa qofkii khilaafo falahu inay u sugnaanayso ama falwaajibu lahu waajibka iyo xaqa isaga u sugnaanayaa ana lahu naara jahannama waaye inuu naaru jahannam uu leeyahay ana lahu inuu usugnaanayo naara jahannama jahanamo naarteeda inay usugnaanayso oo uu qaadanayo khaalidan xaal uu yahay midkii ku waaraya fiiha jahanamo dhexdeeda wadalika kaagaasina alkhizyu waa dulli iyo hoog weeyaan alcadiimu weynin dulligii weyninka badnaa weeyaanna taa iyadaa qofku inuu naartii ku waaro yaxdaru lmunaafiquuna an tunazla calayhim suuratu tunabi'uhm bima fii quluubihim yaxdaru wuxuu ka cabsanayaa ama ay ka digtoonaanayaan almunaafiquuna munaafiqiintii an tunazala in lasoo dejiyo calayhim iyaga korkooda suuratun suurad lagu soo dejiyo ayay ka digtoon yihiin suuradda oo tunabi-u ugu waramayso hum iyaga bimaa wixii fii quluubihim quluubtooda ku sugan ugu waramayso qul waxaa tidhaahdaa istahzi-uu jeesjeesa in allaha alle mukhrijun mid bixinayo weeyaan maa waxa taxdaruuna aada ka cabsanaysaan mid bannaanka soo dhigayo weeyaan alleh wala-in sa'altahum walawallaahi yo in sa'alta haddaad su-aashahum iyaga layaquulanna layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan inamaa wax kale ma ahne kunnaa waxaanu ahayn annaga nakhuudu kuwa dhex dabaalanaya sheeko wanalcabu kuwa ciyaarayo iska dheeldheelayaan ahayn qul waxaa tidhaahdaa abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa yaad kuntum ahaydeen miya tastahzi-uuna inaad ku jeesjeesaysaan laa tactadiruu ha cudur daarannina qad xaqiiqa ah kafartum waad kufriseen oo waa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankii aad ku dhawaaqdeen ka gadaale in nacfu haddaan cafinno can daa'ifatin koox xaggeed haddaan iska cafinno daa'ifada oo minkum idinka idinka mid ah nucadib cadaabnee daa'ifatan koox kale cadaabnee biannahum bisababi annahum iyagu inay yihiin baan ku cadaabayna kaanuu inay ahaayeen mujrimiina kuwa dembaabay suuraddan marka hore markaan bilaabayna waxaan tilmaannay ibnu cabbaasna uu ishaaray inay tahay suuratu lfaadixa suurad marka munaafiqiinta ceebeynaysa inay tahay ceebihii munaafiqiintan ku dhex jirnaa iyaga marka wax allaale waxaa qalbiga ugu jiro mar walba waa baqayaano waxyi hadduu soo degaba armaa idinka laidin laydinka hadlaa waxa idinka qalbiga idinkaga jiro iyo shirarkiina gooni goonida aada u yeelanaysaan armaa wax kasoo degaan oo maxamed loogu waxyoodaabay mar walba ka baqayeen taasaa uur ku taallo ku noqotay tiibuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramayaa waxaa dareemi marka jihaadka munaafiqiinta nebigu uu la jihaadayey inuu ahaa qur-aanka inuu kula jihaadayey oo nimankii marka cabsi iyo walwal waxaa ku beeraya waxyiga alle ee soo degaya mar walba waxyigaa marka qaarica iyo mid qalbigooda garaaco iyou ahaa marka allah wuxuu leeyahay yaxdaru lmunaafiquuna munaafiqiintu waxay ka cabsanayaan cadara bimacnaa khaafa sida badanna yacni khaafada iyo ama xadarada waa ka digtoon yahay iyo sida badan wax mafcuula uma tallawdo mararka qaarna mafcuul waa u gudubtaayo way u tallaabi kartaa tan baaba hadda ka mid ah oo jumlada an tunazala calayhim baa waxay dhacaysaa fii maxalli nasbin yaxdaruda mafcuulkeeda noqonayso yaxdaru wuxuu ka cabsanayaa oy ka digtoon yihiin almunaafiquuna munaafiqiinta an tunazala calayhim korkooda in lagu soo dejiyo suuratun suurad dushooda in laga keeno suuradda oo tunabi-uhum ugu warramayso iyaga bimaa fii quluubihim quluubtooda waxa ku sugan ugu warramayso ay bimaa fii quluubi lmunaafiqiina ayb calayhimta marka waxaad u celin kartaa mu'miniinta oo waxaad leedahay marka yaxdaru lmunaafiquuna waxay ka digtoon yihiin oy ka cabsanayaan an tunazala in la dejiyo calayhim cala lmu'miniina mu'miniinta korkooda suuratun suurad in lagu soo dejiyo suuradda oo tunabi-uhum ugu warramayso bimaa waxa fii quluubihim fii quluubi lmunaafiqiina ku jiro munaafiqiinta quluubtooda min alxasadi walcada walcadaawati ah oo iyaga marka ay isla joogaan waa isu siraysan jireen qur-aankii waa fadeexeynayaa marka taasay ka baqayaan qul waxaa tidhaahdaa istahzi-u iska jees jeesa in allaha alle mukhrijun mid bixinaya weeyaan oo soo bixinaya maa waxa taxdaruuna aad ka cabsanaysaan ood ka digtoon tihiin meeshaa marka istahzi-uudani amarkaani wuxuu iska yahay amar waxaa weeyaan amru tahdiid waa amar iyaga lagu guulguulayo iska jees jeesa waa arki doontaan waxaa idinku dhaco wala-in sa'altahum walawallaahi yo in sa'alta haddaad su-aasho hum iyaga ee waxaa dhacday markii tabuuk nebigu u socday qolo iyaga ka mid a munaafiqiintii oo jidka kula jirtay ayaa waxay bilaabeen inay iska sheekaystaan waxyaabaha marka ay ku sheekaysanayeen waxaa ka mid ahaa ay ku jees jeesayeen bal arka moxamed wuxuu naga dhaadhicinayaa ruuman ka adkaanaynaa ciidankaas ruuman jebinaynaa dhulkoodaan qabsanaynaa bal waxa uu ku hadlaya fiiriya waxaasi miyaa wax runa ah sidaasay ku jees jeesayeen ta labaadee kale bacdi riwaayaat waxay tilmaantay waxay dhihi jireen maa ra-aynaa argaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i min haa-ulaa'i alquraa walaa akdaba alsunan ma aanan arkin wax ka been badan oo carabkoodu ka been sheegid badan ka calool waaweyn oo isla markaana yacni marka cadow lala kulmana ka fulaynimo badan kuwan quraa'da moxamed iyo asxaabtiisa wax sidaa uga daran ma aanan arkinay dhahayiin saxaabi baa marka maqlay iyagoo warkaa dhahayaan waa soo tegay markiiba nebiga inuu u sheego ayuu damcay warkaas waana isku waana qosqoslaayeen markaas saxaabigii intii nebiga ounan u imaanin baaba qur-aan soo degayba qur-aankii baa kasoo hormaray markaasna nebigu sala allahu alayh waali wasalam aayadahan baa kusoo degeen qul abillaahi waaaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aayadahan baa yimaadeen saxaabigu marka wuxuu leeyay waxaan arkaayey nimankii sheekadaa ku hadlaayay oo nebiga hashiisa ku dhegan hoggaankeeda oo markaa dhahayaan rasuul allow inamaa kunaa nakhuudu wanalcab sheeko aan safarka ku gudubno waa iska baashaal iyay naga ahaydee dhab nagama ahayn safarkan dhirirka badan baan isku dhaafinaynay ayuu dhahayay nebigana ugama siyaadinaynin abillaahi waayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi-uun waa arkayay buu yihi hasha nebiga dhagaxa ay lugta ku dhufanaysaa markaa dhagaxa ka faniina iyo yaa iyaga xataa gaarayay say hasha ugu dhawaayeen oo ay markaa garka u haysteen nebiguna marka sidan kama badinaynin darsiga laga qaadanayo marka aayaddaani waxa ay tahay qofku inuu diinta caayo ama nebiga caayo ama alle iyo rasu ama alle iyo qur-aanka uu ku jees jeeso inay tahay arrin gaalnimo ah leanna allah wuxuu yidhi laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum kufrigooduna wuxuu ahaa hadalkaas ay ku hadleen ee ahaa maa ra-aynaa argaba butuunan walaa ajbana cinda alliqaa'i walaa akdaba alsunan min haa-ulaa'i alquraa rasuulka iyo asxaabtiisii bay ku jees-jeeseen oo ay baashaal iyo cay iyo aflagaado ay u geysteen arrintaa iyada qur-aankii soo degay wuxuu noqday di alle iyo rasuul iyo aayaadka alloo lagu jees-jeeso inay tahay kufri diintana looga baxo ayb marka masalada masale marka muhim a weeyaan qofku inuu ogaado laga rabo ee waxaa laga yaabaa mararka qaar qofka markuu arko inuu sunno ku jees-jeeso dadka qaar oo shay diintii kamida wax diintii kamida uu og yahay inay diinta ka mid tahay ayuu ku jees-jeesayaa hadduu ku jees-jeeso marka waa khatar ayb wax badanna marka dadka qaarkood carabkooda iyo waa laga maqlaa ayb wax marka diina inta loo sheego aakhiro sidaas yaa tegay aakhiro kasoo laabtay wararkaas oo kale ayb marka markaad leedahay yaa aakhiro tegay oo kasoo noqday waa iska jees-jees diinkii aada ku jees-jeesaysid ama aa u aragtidba in wax saxa uunan ahayn ayb waxaa kaloo aayadahan laga qaadanayaa qofka hadal isaga kasoo baxay afkiisa inuu ku gaaloobi karo oo gaalnimadu iyo kufrigu inuu noqon karo ictiqaad qalbiga lagu qabto afka wax laga sheego ficil la sameeyo intaba gaalnimada waa ka timaadaa leanna nimankan kufrigii ay ku dhaceen wuxuu ahaa wax afka kufri qowli ah bay ku dhaceen hadal bay yidhaahdeen jees-jees bay nebiga iyo aayadihii ku sameeyeen waa la gaalaysiiyey waxaa lagu gaalaysiiyeyna waxaa qur-aanka uu ka tilmaamay warkooda bis inuu yahay qofku marka haddii uu diinta caayo ama nebiga caayo ama alla caayo ama qur-aankii caayo ku jees-jeeso qofkaa isagaa marka wuu ku gaaloobayaa hadduu doono qalbiga ha ka yidhaahdo war waxaan aniga waa iska baashaalan u dhahayaa qalbigayga laakiin iimaana ku jiro xataa hadduu sidaa yidhaahdo laga yeeli maayo leanna haddii qalbigiisu iimaan ku jiro waxaan kuma hadleen hadalkan marka caydaa kuma hadleen oo nebiga in la rumeeyo iyo in la aflagaadeeya meel iskuguma imaan karaan ayb kufrigu marka inuu qowli noqon karo wax afka laga sheego in lagu gaaloobi karo ficil la sameeyana waa lagu gaaloobi karaa oo culimada tusaale waxay usoo qaataan musxafka qur-aanka qofka hadduu ku joog-joogsado ama uu ku kaadiyo korkiisa waa gaalnimo waay ma la dhahayo maxaad aaminsan tahay maxay kaa ahayd qalbigaaga adiga maxaa ku jiray ma la dhahayo bimujarad ficilkaas uu sameeyo ayuu qofku wuxuu ugu dhacayaa kufri ictiqaad adiga qalbigaaga galana waa ku gaaloobi kartaa keligiis oo iimaankiibaa shaki shaki baa ku galayba allaad ka shakisay nebigiibaad ka shakisay diintiibaa been u malaysay ictiqaadkaa qalbigaaga galay walow yaadanba dhawaaqin ficilna ku darine waa ku gaaloobaysaa idan kufrigu wuxuu noqdaa bilqowli wayacni wuxuu noqon karaa bilficli bilictiqaadna waa noqon karaa kulligiis haddii loo celiyo ictiqaad bes waxaa wuxuu noqonayaa markaa waa caqaa-idka marka irjaaga ama dadka murjada ay aaminsan yihiin ahlu sunnadu kufrigu saddexdaas qeybba inuu ka imaan karo ayay qabaan kutubaha fiqhigana marka ay riddada ka hadlaayaan waxay yidhaahdaan watakunu bilqowli wa bilficli ow bilficli ow bilictiqaad intaba waa dhahan saddexda baa qeybba waa ka imaan kartaa marka waa in laysjiro waxa afkaaga kasoo baxayo qaarkiis in lagu gaaloobi karo inaa ogaatid ayb taasaa marka ayadii laga qaadanaya wala-in sa'altahum haddaad su-aashid ood weydiisid war maxaa idinku dhacay ood waxaan u samaynaysaan layaquulunna waxay dhahayaan oo dhahayaan inamaa wax kale ma ahne kunaa waxaanu ahayn annaga nakhuudu inaan dabaalanayno yacni nakhuudu fi lxadiidi sheekadii un baan dhex jiiraynay oon ku dhex jirnay waanan waanan iska sheekaysanaynay wanalcabu waa dheeldheelayna waa iskaga ciyaarayna mar haddii marka adoon yacni qasad mar haddaad u tiraahdo warka waa ciyaarayay iyo ciyaaray ahayd ma la aqbalayo qul waxaad tiraahdaa abillaahi alle iyo wa aayaatihi aayaadkiisa iyo wa rasuulihi rasuulkiisa miyaa kuntum aad ahaydeen tastahzi-uuna inaad ku dheeldheelaysaan alle iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa miyaa ku dheeldheelayseen ayb markaa billaahi wuxuu ku tacalluqayaa tastahzi-unaday ku tacalluqaysaa meeshaana masale naxwi ah baa laga qaadanayaayo waxay tahay kaanada khabarkeeda wax ku tacalluqo inay soo hormaraan waa bannaan tahay oo hadda abillaahi iyo waxay ku tacalluqayaan kuntumta khabarkeedo jumladaa tastahzi-uuna ah marka waxay ku tacalluqaysaa marka waa macmuul likhabari kaana kaanada khabarkeeda macmuulkiisii oo soo hormaray billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi sidan oo kale marka markay tahay waa inay bannaan tahay ayb laa tactadiruu ha cudur daarannina qad xaqiiqeha kafartum waad kufriseen waxaa dhaba inaad gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina ka gadaale rumayntiinnii kadib inaad gaalowdeen baa dhab ah ee see loo yidhi kafartum bacda iimaanikum wahum lam yakunuu mu'miniin awalba mu'miniin ma ahayne oo niman munaafiqiin ay ahaayeene bacda iimaanikum maxaa loo yidhi qiila waxaa la yidhi macnaahu macnuhu wuxuu yahay adhartumu lkufra gaalnimadii baad bannaanka keenteen bacdamaa adhartumu liimaana markaad iimaan muujiseen kadib ayaad haddana gaalnimo muujiseen oo bannaankii keenteen marka horena iyagu inta waxoodu qalbigooda uu ku jiray oo u qarsoonaa nebiga asxaabtiisa lama amrin inay qalbigooda galaan ay ogaadaan mu'miniinay iskaga xisaabnaayeen marka xagga xukunka maadaama ay mu'miniin xisaabnaayeen baa bacda iimaanikum loo yidhi awal mu'miniintaad ku jirteen maanta laakiin waxaa uga baxdaanaad timid in nacfu haddaan cafino can daa'ifatin koox oo minkum daa'ifadoo minkum idinka idinka mid ah nucadib cadaabnee daa'ifatan koox kale oo idinka idinka mida waa cadaabayna macnuhu waxay tahay qolo intiinan munaafiqiinta hadday qeyb aan cafinno maxaa lagu cafinaa inay towbad keenaan oy alla usoo laabtaan haddaan qaar cafinno towbada ay la imaadeen darteed aan ku cafinno kuwa aan towbad keenin aan cadaabayna macnuhu sidaas ayb marka waxaa la yidhi qaar baa marka iyagu towbad keena towbadooduna marka ay hagaagtay ayb ayb meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qofku hadday towbadiisu hagaagto oo towbad saxa uu la yimaado hal nin ayaa ka towbad keenay nimankaas oo la dhihi jiray makhshiyu bnu xumayr alashjaciy ninkaa marka isagu waa la qosqoslaayey nimankanna warkay sheegaayeen isagana waa la qoslaayey la qoslidda xataa waa kusoo gelaa qofku qof diinta caynaya hadda adiguna u qosasho yacni raalinimadii raallinimo aad ka tahay aada muujiso waa soo gelaysaa ninkaa marka isagu markuu aayadahan ee maqlay aada buu uga xumaaday waa ka towbad keenay waa la iska cafiyey ayb biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen mujrimiina kuwa dembaabay inay ahaayeen darteed baanan u cadaabayna almunaafiquuna waalmunaafiqaatu bacduhum min bacd halkanna marka waxaa la gelayaa munaafiqiin tilmaantooda iyo mu'miniin tilmaantooda almunaafiquuna munaafiqiinta nimanka munaafiqiinta iyo walmunaafiqaatu haweenka munaafiqaadka ah bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kaley ka mid yihiin iyagu garab iyo hiil iyo midna isuma ahane waa iska waa yacni waxaas unbaa ka dhexeeya ayb oo isku diin waaye bacduhum min bacdin yacni qaarkood qaarka kalau ka ahaado waa isku diin ya'muruuna way farayaan bilmunkari munkarkay farayaan wayanhowna way reebayaan cani lmacruufi macruufka xaggiisana way reebayaan wayaqbiduuna waa laabayaan aydiyahum gacmahooday laabayaan oo waxay ka laabayaan waxbixinta oo khayr wax ku bixin maayaan nasullaaha nasuu waxay iloobeen oy ka tageen allaaha alla dikrigiisay ka tageen fa nasiya allana waa wuu ka tegay hum iyaga ayuu ka tegay oo cadaabkiiba uga tegay ina almunaafiqiina munaafiqiinta hum iyagu alfaasiquuna weeyaan kuwa daacadii rabbi ka baxay oo fisqigoodii uu gaalnimo gaaray wacad allaahu alla wuxuu u yabowhay almunaafiqiina nimanka munaafiqiinta walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka iyo walkufaara gaaladiiba naara jahanama jahanamo naarteediibuu u yaboohay khaalidiina xaalayihiin kuwii waaraya fiiha jahanamada dhexdeeda hiya iyada xasbuhum ta ku filan waay walacanahum waa lacnaday allaahu allaa lacnaday iyaga walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimu negi ah oy ku nagaadaan ayay leeyihiin kaladiina hum iyagu kaladiina kuwii oo kale waayo ayb ama kaladiina kuwii oo kale u jees jeesayaan labada marka iyo siyaabo kaleba waa bannaan tahay hum iyagu kaladiina kuwii oo kale waayo min qablikum idinka idinka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen kuwaasi ashadda kuwa darnaan badan minkum idinka idinka darnaan badan quwatan xagga xoogga wa akhara badnaan badan amwaalan xagga maalkana iyo wa owlaadan xagga ilmahaba fastamtacuu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii alla ou maalka iyo ilmaha xaggooda ka siiyey ayay ku raaxaysteen oo ku tunteen fastamtactum idinkana waad raaxaysateen oo waad tumateen bikhalaqikum nasiibkiinii alla idin siiyaad idinkana ku tumateen ood ku raaxaysateen kamaa sidii istamtaca oo ugu raaxaystay aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey bikhalaaqihim nasiibkooda ay ugu raaxaysteen wakhudtum waad dabaalateen oo waad dhex jiirteen kaladii kii oo kale khaaduu ay dabaasheen kii ay dabaasheen iyaga ee baatilka oo kale ayaad idinkuna dabaalateen ulaa-ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashoodii waa burtay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wal-aakhirati aakhiradaba wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alkhaasiruuna weeyaan kuwa khasaaray alam ya-tihim miyownan u imaanin naba-u ladiina kuwii warkooda min qablihim iyaga ka horreeyey xaalkoodii iyo warkoodii miyaan u imaanin qowmi nuuxin nuux qowmkiisa warkoodii miyownan u imaanin wacaadin caad warkooda miyownan u imaanin wathamuuda reer thamuud warkooda miyaanu u imaanin wa qowmi ibraahiima ibraahim qowmkiisa warki warkoodii miyownan u imaanin wa asxaabi madyana madyan asxaabtiis reer madyan warkooda miyownan u imaanin iyo walmu'tafikaati tii la dabagediyey qaryadii la dabagediyey waa qowmu luud qaryooyinkoodii warkoodii miyownan u imaanin oynan helin atathum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula yimaadeen famaa kaana allaahu alla maunan ahayn liyadlimahum inuu dulmiyey inuu dulminayo maunan ahayn alleh walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda yadlimuuna inay dulminayaan iyagu munaafiqiintii marka abaalmarkoodii iyo markuu alla subxaanahu watacaala ka sheekeeyey ayaa haddana waxaa lagu daray dariiqadooda iyo habdhaqankooda wacad allaahu alla wuxuu u yaboohay u ballan qaaday almunaafiqiina munaafiqiinta nimanka ah iyo walmunaafiqaati haweenka munaafiqaadka iyo walkufaara gaaladiiba naara jahanama ayuu u ballan qaaday khaalidiina xaalayihiin kuwii ku waaraya fiiha naartaas haddana hal dabaqo kuma wada jiraan oo munaafiqiinta ugu hooseeyo ina almunaafiqiina fi darki lasfali min annaar ayaan soo marnay hiya jahanamo xasbuhum waa midda ku filan loogama ceel qabo wax kale iyadaa ku filan walacanahum ullahu alla waa lacnaday naxariistiisii buu ka fogeeyey walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimu negi ah tilmaanta marka munaafiqiinta lagu soo tilmaamaa waxay ahayd yaamuruuna bilmunkari wayanhawna cani lmacruufi munkarkay faraan macruufkana waa reebaan wayaqbiduuna aydiyahum gacmahoodana waa laabayaan nasullaaha fa nasiyahum tilmaamihii marka waxay noqdeen macruuf isma faraan munkarna iskama reebaan bal cagsi macruufkay iska reebaan munkarkana waa isfaraan waa tilmaan marka munaafiqiin ay leeyihiin haddaad aragta dad marka macruufkii iska reebayo munkarkiina isfarayo waa tilmaanta munaafiqiinta muuminiintu waa cagsiga cagsiga kaa wayaqbiduuna aydiyahumna mujtamaca wax khayra kuma soo kordhinayaan oo maalkoodii dad wax kaga tari maayaan oo mujtamaca baahan ama dhibaataysan ama diinka marka la difaacayo midna maalkooda ku bixin maayaanoo waa xiranayaan maalkooda wayaqbiduuna aydiyahum nasullaaha fa nasiyahumna waxay tahay iyaduna waa masalo kaloo weynoo munaafiqiintu dikri alla male ma xusaan ilaahay oo marka dikriga qofka alla xuskiisu inuu yaraado ama inuunan ba rabbi xusin waa calaamad nifaaq iyadana muuminka waxaa lagu yaqaanaa rabbi inuu aada u xuso oo sida uu ku xusayana waxay tahay salaaddii buu tukanayaa oo salaada alla xuskiisu waa aqimi salaata lidikrii qofka markuu inta shaqadiisa kasoo taga masjidka soo galo rabbi buu xusuustay ayb oo xaya cala asalaa xaya cala alfalaax marka la leeyahay masjidka marka uu soo gelayo ilaahay buu xusuusanayaa allow markaa yacni dikrigiisa la imaanayaa ee salaadaha sunnooyinkood tukanaysa waa dikri alle iyagana oo salaadihii ka dambeeyo casirka iyo subaxa kadibna in dikriga la badiyo yaa haddana la sunneeyey maadaama iyaga salaad sunno ah oo ka dambeysa aynan jirin bedel waxaa looga dhigay adkaar in lala imaado salaada subax marka la tukado qofka inuu wardiyo oo uu adkaarsado adkaarta nebiga kasoo aroorto subaxdii iyo galabkii inuu aada ugu dadaalo munaasabaadka marka uu joogana inuu rabbi xuso abaar markay jirto salaatulistisqaa la tukada allah la xusayo oo allah la baryayaa barwaaqo iyo farxad marka ay jirto ciidda oo kalena waa la tukanayaayo allah la caabudayaa cabsi markay timaado koonkan wax iska bedelaan kusuuf iyo khusuufulqamar iyo waxyaabaha markay dhacaan masaajidda la soo gelayaa waa la tukanayaa xaalaadka qofka muuminka oo dhan alla xusid kama marna ayb oo marka qofku uu ganacsigiisa wato ganacsigiisa ganacsi xalaalow ku dadaalayaa xaaraantii waa iska ilaalinayaa waa xus alla la xusaya dembi markuu ka dhaco allo usoo laabanayaa waa towbad keenaya waxaasoo dhan marka waxaa weeyaan munaafiqiintu ma leh qofku marka inuu tilmaan munaafiq iska ilaaliyo waa dikriga inuu ku dadaalo qof dikri badanna waxaad dareemaysaa nifaaq inuunan ku jirin marba haddii uu dikri badan yahay oo alla xuskiisu badan yahay si qalloocan hadduunan diinka u fahamsanayn qofkaasi qof fiican ayb macaanidaasaa marka ayaddu ay tilmaantay wacad allaahu alla wuxuu u yaboohay almunaafiqiina munaafiqiinta iyo walmunaafiqaati iyo walkufaara gaaladiiba naara jahanama jahanamo naarteedii buu u yaboohay khaalidiina xaaleeyihiin kuwii waaraya fiiha jahanamada dhexdeeda ku waarayo hiya iyadu xasbuhum waa midda ku filan iyaga walacanahum ullahu alla waa lacnaday walahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabka oo muqiimun joogto oo negi ku ah oo aan ka dhaqaaqaynin marnaba marka naartu inaynan baabayeynin baa laga qaadanaa ayadda mar cadaabku hadduu ayagu dul joogo uunan ka tegaynin mar naarta albaabadeeda la xirayaa ma jirto kaladiina min qablikum hum iyagu kaladiina kuwii bay la tooy yihiin ayb ibnu jariir asaga yastahziyuunadu ku tacallujiyo billaahi wa aayaatihi wa rasuulihi yaad kuntum ahaydeen tastahzi-uuna inaad ku jees jeesaysaan kaladiina kuwii oo kale say ugu jees jeeseen kaistihzaa-i ladiina kuwii jeesjooskooda oo kale laakiin abu abu xayaan alandalusi baxrulmuxiidka xoogaa dacfi buu ka sheegay taas hum iyagu munaafiqiintu kaladiina kuwii bay la mid yihiin min qablikum idinka idinka horreeyey aayaddan marka aayad weyn weeyaan iyadana maxaa yeelay aayaddan waxay tilmaamaysaa laba cudur oo ummadihii hore ku dhacay oo munaafiqiintuna ay ka shabaheen ummadihii hore labadaa cudurna waxay tahay maalka la siiyey maalka alla uu siiyey iyo ilmaha la siiyey iyo tarwada iyo hantida alla siiyey waa ku tunteen waxa naftoodu jeceshahay calooshooda iyo farjigooda iyo waxa iyagu ay rabaan bay ugu tunteen xoolihii alla siiyey waxayna ahayd xoolahaas inay alla ka caabudaan maxaa yeele maalka allah iskale wa-aatuuhum min maali illaahi aladii aataakum maalka allah haddii uu leeyahay adiga uu ku siiyeyna waa lagu fiirinayaa waxa aada ku samaynayso maalkaa marka waxayd sakadii in laga bixiyo qofka miskiinkaa laga taageero ee cilmiga iyo dacwada lagu faafiyo oo kutub lagu iibiyo maktabado lagu sameeyo ummadda wax baranaysa wax laga siiyo oo qofku uu noqdo qof maalkiisa diinka ugu khidmeynayo inuu noqdo maalkoodii iyaga marka waa ku tunteen waa ka baxeen maradkaas iyo cudurkaas waxaa la yidhaahdaa maradu shahwa shahwadoodii bay koreen wax allaale meesha ay shahwadooda fartay ayay la aadeen xoolahooda ummadda marka inay uga dayata lama rabo taas marka qofkii ilaahay xoole iyo maal uu siiyey meel wanaagsan iyo jid wanaagsan ha ku bixiyo oo hadduu ku bixiyo waa wax fiican nicma almaalu asaalixu lilcabdi saalix buu nabigu yihi sal ll ly slam maal wanaagsan ayaa nicmo lahaaday oo addoon wanaagsani ou haysto ayb cudurka labaad waxay tahay wakhudtum kaladii khaaduu dhinacaas waa maalka sidaay ku sameeyeen maalkooda iyo adduunyadooda shahway ku raaceen diintoodiina maxay noqotay baatil un in la dabaasho oo diinka ay alla ku caabudayaanna wuxuu noqday wax aan alla farin bidcooyin wax alla soo uunan soo dejinin xujo aynan u haysanin ayay ku dhex dabaasheen meeshaa iyadana waa mas'alo kale oo iyadana malxad kale oo muhimo in la milicsado u baahan cudurkaas waxaa la yidhaha maradu shubha diin waxay ka dhigteen waxaan diinba ahaynba ayay diin u qaateen waa laba cudur marka oo aada u daran w ummadihii hore in laga shabahana la diiday nabiguna sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yidhi uu tilmaamay in badanoo ummaddan ka mid ah inay ummadihii hore ku dayan doonaan latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin tabictumuuhum riwaaya waxay leedahay rasuul allo waayo alyahuuda wanasaara maad ujeedaa qaala man yaa kale riwaayo kalena ruum iyo faris maad ujeedaa rasuul allow markaasuu yidhi faman innaasu ilaa ulaa-ika dadku yay yihiin baan sheegaya kuwaas maaha culimada marka waxay yidhaahdeen ruum iyo faris waxaa looga dayanaa ilbaxnimada waa adduunkii adduunkii waxa weeyaan fastamtacuu bikhalaaqihim fastamtactum bikhalaqikum eeiyo alyahuuda wanasaara marka la leeyahayna iyagu dad diineed maadaama ay ahayeen oo kitaab lagu soo dejiyey bidcada iyo qaabdarrada diineed ayagaa laga fiirsana oo looga dayana ummaddan marka cudurkeeda ama ha ka imaado shahwo ama shubha ha ka imaado wuxuu isugu soo biyo shubanayaa dayasho lagu dayanayo iyo qallidaad la qallidayo oo taakada taakada loo saarayo yahuud iyo nasaaro ama um ummadaha maalka iyo xadaaradda helay ee ku raaxaystay nacam dadka hadda marka haddaad waraysato in badan sida xadiidka abi kabshat alanmaari uu tilmaamayo nebigu wuxuu yihi dadku waa afar dad afar waayo nabiga sala allahu alayh waali wasalam nin ilaahay isugu daray cilmi iyo maal oo cilmigaana alla yacni ku caabudaya maalkiisana sadaqaysanayo kaasi waa darajo ninka labaadna wuxuu yidhi waa nin ilaahay cilmi siiyey maal laakiin aan la siinin markaasuu wuxuu leeyahay low kaana lii maalun haddaan maal lahaan lahaa sida hebel yeelayo kalen yeeli lahaa labadooda marka xagga ajarka waa isku mid ninka saddexaad waa nin ilaahay maal u dhiibay cilmigii ka qaaday maalkiisii marka wuxuu ku dhex dabaalanayaa xumaan kaasi waa wisri iyo dembi buu leeyahay ka afaraadna maalna ma hayo cilmina ma hayo markaasuu leeyahay low kaana lii maalun haddaan maal lahaan lahaa hebel oo kalaan noqon lahaa sidaasaan u raaxayso lahaa meel heblaayaan tegi lahaa saasaan samayn lahaa intaasoo naagaan sidaa yeeli lahaa waa la yaabi lahaa waxaan dhigan waxna ma haystan markaasuu yidhi fahumaa fi lwisri sawa kuwaa dembigu waa iskaga mid marka dembi weliba kaasu waaba raaxaystaye adiga mana raaxaysanin waxna ma haysan dembi unbaa marka aada helaysaa dadka hadda marka in badan oo kamid a dadka aan cilmiga lahayn ama aan diinta dhegaysanin ama qalbigoodu qur-aanku uusan ka qoyanayn waxay rabaan uun xoolo badan ay ku tuntaan bis intaasay rabaan oo markaasaad arkaysaa dad maalkoodii ku bixinaya meelaha lagu tunto oo aad kuwa uga xunaa arkaysayo meelaha lagu meelihii lagu tuman jiray wax la fiirsan kara maahan sida ay tahay ayay leeyihiin waa in loo gurmadaa meelahaas la dhiso oo aada loo dayactiro laga shaqaysto kuwa marka maalkoodii halkaasay ku bixinayaan meel lagu tunto oo marqas ah oo haweenku iyo ragga yacni markaasi ay ku tuntaan xumaan lagu sameeyo khamri lagu cabo ayay rabaan inay udbaha u taagaan marka arrintaa iyadaa marka waxay noqonaysaa dembi aada u weyn waana wax looga dayanaya dadkan shahawaadkooda uun iska raacay ayb marka dadka xoolaha le xoolahoodu inaynan ku dheeldheelin meel xunna gelinin yaa aada iyo aada muhim u ah ayb kaladiina hum iyagu kaladiina kuwii oo kale weeyaan min qablikum idinka idinka horreeyey kaanuu waxay ahaayeen ashadda kuwa darnaan badan oo adag minkum idinka idinka darnaan badan quwatan xagga xoogga wa aktara badnaan badan amwaalan xagga maalkana idinka badan iyo wa owlaadan ilmaha fastamtacuu way raaxaysteen bikhalaaqihim nasiibkoodii alla siiyey ee adduunyadaabay ku raaxaysteen oo ku tunteen fastamtactum idinka munaafiqiinana waad raaxaysateen bikhalaqikum waxaa alle yacni nasiibkiinii baad ku raaxaysateen alla idin siiyey waa ku tumateen oo shahwadiinii baad korteen kamaa sidii istamtaca oo ugu raaxaystay aladiina kuwa min qablikum idinka idinka horreeyay bikhalaaqihim nasiibkooda kaistimtaaci aladiina min qablikum bikhalaaqihim oo kale wakhudtum waad dhex jiirteen oo waad dabaalateen baatilka iyo diinxumada kaladii kii oo kale yaad dabaalateen khaaduu iyaga ay dabaasheen wixii iyagu ay dabaasheenna waad dabaalateenoo bidca ayaad diin ka dhigateen qofku marka waxa uu alle ku caabudayo waa inuu iska hubiya nebigu inay ka sugnaadeen iyo in kale haddii kale baabkan qeybuu ku leeyahay diin in laga hadlo iyadoo aan aayad ama xadiid ama ijmaacii asxaabta ama yacni hadyigii saxaabada aan lagu jirin qatar ulaa-ika kuwaadaas xabidad way burtay marka aayaddan aad buu uga hadlay shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa iqtidaa'u siraati اlmustaqiim limukhaalafati asxaabi اljaxiim la yidhaahdo ayb ulaa-ika kuwaadaas xabitad way burtay acmaaluhum acmaashoodii way burtay fi dunyaa adduunka dhexdiisa iyo walaakhirati aakhirada dhexdeeda way ku burtay acmaashoodii wa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu unbaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray ah alam yaatihim miyounan u imaanin naba-u ladiina kuwii warkooda min qablihim iyaga ka horreeyey qowmi nuuxin ahaa ama qowmi nuuxin nuux qowmkiisa warkoodii miyaan u imaanin wacaadin caad wathamuuda thamuud wa qowmi ibraahiima ibraahim qowmkiisa waa asxaabi madyana madyan dadkii deganaa asxaabu madyan waa qowmu shucayb waalmu'tafikaati iyo qaryooyinkii la dabagediyey oo la halaagay waa qowmu luud qaryooyinkii ay deganaayeen kuwaa warkooda miyounan u imaanin atathum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula timid famaa kaana allaahu alla ma ahaanin maunan ahayn alle liyadlimahum inuu dulminayo walaakin kaanuu waxay ahaayeen anfusahum nafahooda yadlimuuna inay dulminayaan nafahooday dulminayeen waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar waalmu'minuuna mu'miniinta nimanka ah iyo waalmu'minaatu haweenka mu'minaadka ah bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale awliyadooda garab ayay u yihiinoo waa isgarabsanayaan ya'muruuna waxay farayaan bilmacruufi macruufkay farayaan wayanhowna way reebayaan cani lmunkari munkarkii bay reebayaan wayuqiimuuna asalaata salaaday oogayaan wayu-tuuna azakaata zakadana waa siinayaan oo waa bixinayaan meeshii kuwii hore nasullaaha la yidhi iyaga alla ma ilowsanoo salaadii bay alla ku xusayaan wayaqbiduuna aydiyahum meeshii kuwaa la yidhina wayu-tuuna azakaata way zakaday bixinayaan wayutiicuuna waxay adeecayaan allaha allay adeecayaan warasuulahu rasuulkiisay ka dambeeyaan oy adeecayaan daacat ullaahi warasuulihi mu'minku marka haddii la yidhaha inamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicnaa wa aطacnaa wa ulaa'ika hum lmuflixuun allay rasuul haddii loo sheego way ka dambeeyaan oo adeecayaan ulaa'ika kuwaadaas sayarxamuhum llahu alla waa u naxariisan doonaa kuwaas in allaha alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waay xakiimun xikmad badan wacada allaahu alla wuxuu u yaboohay almu'miniina mu'miniinta iyo waalmu'minaati haweenka mu'minaadka ah jannaatin buu u yaboohay jannooyin tajrii ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo ay qulqulayso khaalidiin xaalayihiin kuwii waarayo fiihaa jannaadka dhexdooda kuwii ku waaraya ay yihiin wa masaakina iyo degmooyin meelo la dego masaakinta oo dayibatan wanaagsan fii jannaati cadnin negida jannadeeda dhexdeeda ah ayb ayay marka alla u u yaboohay wamasaakina buu alla u yaboohay meelo la dego meelahaasoo dayibatan wanaagsan fii jannaati cadnin yacnii negida janna jan jannooyinkeeda jannooyinkooda dhexdooda xaal ay tahay cadnin marka waxay tahay negi negi waridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha oo min allahi alla xaggiisa ka ahaaday ayaa akbaru weynin badan intaa la siiyey akbaru mimaa dukir wixii la sheegay ee guryahaas jannada ku yaalla iyo waaritaanka ay ku waarayaan iyo waxa alla uu tilmaamay waxaa ka wanaag badan oo ka weynin badan raalli ahaanshaha alle markaa qofka muuminka muxuu raadinayaa adduunyada dhexdeeda rida allah ilaahay raalli ahaanshihiisa inuu helo adiga marka haddii lagu yidhaha war waxaad cibaadadan maxaa danta aad ka leedahay waa maxay danta aan ka leeyahay waxay tahay raalli ahaansha allah rida allah qofka alla uu jannada geliyana ridihiisa waa siinayaa allah subxaanahu wa tacaala wa ridwaanun raalli ahaansho raalli ahaanshaha oo min allaahi alla xaggiisa ka ahaaday ayaa akbaru weynin badan oo wixii lasoo sheegay ka weynin badan dalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan weeyaan alcadiimu aada u weynin badan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed